asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kasta joogtaan iyo si kastaa noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijkii cawaysnimo ee caawa iyo daljir waa habeen axada isniina ay soo galayso taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad sanadka laba kun iyo lix iyo toban qodobada barnaamijka caawa idinkugu heynana waxaa ka mid a
waxaan isugu nimid si aanbaqaadidii wadahadalkii shalay halkan oo ah in runtii aan ka shaqayno in magaaladani ay magaalo xasiloo noqoto magaalo nabadgelyo hesha ay noqoto dadkan shacbiga ah ee ku nool gaalkacyo oo ay isugu darantay colaadda iyo abaartu runtii inaanu ka fakerno maamulada puntland iyo galmudug oo maanta guddi u saaray xalinta colaadda gaalkacayo guddigan waxaa qabtay isimada gobolka mudug ee dhinaca puntland iyo maamulka puntland oo wasiiradii xilliga ee joogay waa guddi loo xulay in ay wadaxaajoodka magaalada gaalkacyo degmada gaalkacyo dadku waxay kalaa waxay isku khaldaan degmada iyo gobolka degmada gaalkacyo inay wadaxaajoodkeeda galaan guddi nabadoon ah oo ka kooban lix iyo toban xubnood oo loo magacaabay xalinta dagaalka gaalkacyo oo maanta ka warbixiya qorshahooda xal u raadinta colaadda gaalkacyo anigu waxaan kula talinayaa dadka dan waxay reer mudug iyo puntland iyo galmudugow idinkaa dan isla leh heshiiya oo meel kasta wadajeenta maalin la arkaba nin anigu aan labada dhinac aqaan baa dhimanaya maxay ku dhinteen lama yaqaan madaxweynihii hore ee puntland cadda muuse oo ku baaqay in laga shaqeeyo nabad ka dhalata magaalada gaalkacyo wejiga labaad ee doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada garowe sideeda waxaan isleeynaa innaga federaal systemku dadku waa ku degayaa laakiin haddii haddii federaalkii uu xabad iyo xoogaa dhib keenayo inaan ayada xataa dib u fiirino wey dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in ay dib u eegis ku samayn doonto nidaamka federaalka soomaaliya biyola-aanta baahsan ee ka jirta beriga fog oo sii kordhaysa iyo qoysas ay saameyn ku yeelatay abaarta xooggan ee ka jirta deegaanada puntland oo ku soo barakacay duleedka buuholle ee gobolka cayn qodobadaasi qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka cawaysnimo ee caawa iyo daljir anigoo xasan haykel ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka wuxuu idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso waxaana naga dhagaysanaysaan efemyada daljir ee soomaaliya ku teesan iyo barta internetka oo si toosa aad nagala socotaan ee radio daljir com hagaag aan ku bilaabay qodobka ugu horeeya ee barnaamijka caawi daljir kulan ka dhacay maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa waxaa lagu magacaabay guddi siddeed iyo toban xubnood ka kooban oo ka kala socda puntland iyo galmudug guddigan ayaa waxaa la sheegay in shaqadiisu ay tahay in uu korka kala socdo xabad joojinta la gaaray waxaana guddigan xubno ka ah maamulada labada dhinac ee heer gobol iyo sidoo kale heer degmo saraakiil ciidan culimaa uddiin iyo sidoo kale xubno kale warbixin warkaasi ku saabsan waxaa istuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo inoogu diyaariyey waryaheena shaafiic cabdiqaadir warsame shirkan oo maanta ka dhacaya eeraboorka magaalada gaalkacyo ayaa ahaa mid looga arrinsanayay colaadda magaalada gaalkacyo iyo sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa madasha uu shirku ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo ergada labada dhinac ee puntland iyo galmudug madaxda maamulada puntland iyo galmudug ayaa sheegay in ay dhankooda ka go-an tahay in magaalada gaalkacyo ay ka dhalato nabad waarta iyadoona goobta looga dhawaaqay guddi ka kooban siddeed iyo toban xubnood oo ka shaqaynaya nabadda magaalada gaalkacyo iyo sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inay dhankooda ka go-an tahay inay ka shaqeeyaan ammaanka magaalada gaalkacyo isagoona guddiga kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada magaalada gaalkacyo madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay abaaraha ka jira waddanka
dabcan runtii intaan odhan lahaa madaxweyne cabdikariin baa yidhi waxaan isugu nimid si aanbaqaadidii wadahadalkii shalay halkan oo ah in runtii aan ka shaqayno in magaaladani ay magaalo xasiloo noqoto magaalo nabadgelyo hesha ay noqoto dadkan shacbiga ah ee ku nool gaalkacyo oo ay isugu darantay colaadda iyo abaartu runtii inaanu ka fakarno xanuunka iyo dhibta ay qabaanna ayna xanuujiso oo dareenkeeda aan yeelano ayaan runtii u baahan nahay qof kasta dabcan mas-uuliyadda xil gaara saaran laakiin nabadda ka shaqaynteeda qof kasta oo gaalkaxyo ku nool iyo qof kastoo mudug ku nool iyo qof kastoo soomaaliya ayay waajib ku tahay inuu ka shaqeeyo dadka reer gaalkacyoodna waxaa rabaa inay runtii fahmaan dad wada nool horey wada noolaa wada noolaan doona kala tegi doonin khasabna ay tahay inay heshiiyaan wanaagga ku heshiiyaan nabadgelyada ku heshiiyaan fikradaha khaldan oo perceptionska khaldan oo la kala qabana la iska ilaaliyo laysuna dhibriyo ayaa loo baahanya waxaan rajaynaynaa marka guddiga la magacaabay oo sagaalka iyo sagaalka xubnooda dabcaliista waa la akrin doonaa inay shaqadooda qabsadaan si lilaahinimo u qabsadaan si daacadnima ku jirto u qabsadaan qolaba qolada kale dhinaceeda laftigeeda ay ka fakerto inuu waajib ka saaran yahay inay hawshaasi si ay tahay u hirgasho si dadkaani nabadna u helaan guryahooda ugu soo laabtaan horumar aan ka wada shaqayno meesha colaad la falkin lahaa inaanu horumar ka wada shaqayno ayaa loo baahan yahay waa ku raacsanahay madaxweyne cabdikariin arrintan ah maaqan hogaaminta mudug ina hogaaminisa iyo iyoin kale laakiin magaaladan magaalo istraatijiya weeye soomaaliya meel fiican oo xuduna kaga taalla tan waayaan anagu waa qurxinaynay oo caasimaddaan u diyaarinaynay marka insha allah waxaan rajeynayaa inay nabad ahaato waajibaadkeenana aan qaadana loo baahan yahay waxaan rabaa sidoo kale inaan waxyar ka ihaahdo arrinta abaarah runtii abaar culus baa waddanka ka jirta oo runtii xoolihii ay dhammaanaya haddana laga yaabo dadkii inayba ay yacni ku xigaan marka inaanu u istaagno oo annagu annagoo soomaali ahaan isku tashanayna inaan u istaagno wixii naga tafdheeraadana inaanu beesha caalamka iyo deeqbixiyaashana biilkaan gaarsiino dabcan maantana qoraalka iyaga waa ku soo daraynaa arrinta iyada ah in dadka wax ku oolka ah culummada cuqaasha cid kasta oo yani wasni iyo miisaan hadalkoodu leeyahay ay arrinta ay ka hadlaan una istaagaan ayaa la rabaa sababta waxaan u baahannahay inaanu ka hor wixii aan kaga hortegi karno aan kaga hortagno intaan dhibaatadu aysan sii badanin marka beesha caalamkana arrintan waa ujeedan inaa si wada jira waxaan rajeynayaa in ficil deg deg ah dhan walbaaba uu ka yimaado sidoo kale waan u mahadnaqaynaa dowladda imaaraadka carabta oo runtii hawshaan kasoo shaqaysay waktina gelisay ilaa saakadan waana la soo hadlayeen madaxdoodu oyna weydiinayeen see wuxuu jiraan maxaa dhacay dee shirqan kastoo dhacdana waa loo gudbinayaa waxaa leeyahay heshiiska halkaan aad ka samaysee ma hirgelin ama dhib baa ka timi marka suu sheegay walaalkay in aanu heshiiskaasi uu hirgalo dabcan hadduu hirgalana waxa laga yaaba hadda wax kale oo dheeraadi gaalkaxya inay u yimaadaan waa dhici kartaa oo horumari la soo aadiyo marka guul baan rajeynaya insha allahu shaqadiina oo aada qabsataan xabadaba waan gaalkacyo ka dhicin idinkana horumar iyo guul iyo wada jir ayaan idin rajeynaya aada iyo aad baan umahadsan madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa isna dhankiisa tilmaamay in ay dhankooda diyaar u yihiin in nabad waarta ay ka dhalato magaalada gaalkacyo waxay ahayd sidii xabad joojinta loo dhaqangelin lahaa ciidamadana loo kala qaadi lahaa halay marka halay marka waxaan isku ogaa halay marka waxaan isku ogaa in guddi guddiyadii lasoo magacaabo halay marka waxaan isku ogaa guddiyadii lasoo magacaabo sagaal sagaal xubnood ayaan soo magacaabnay oo ahaan noqonaya guddiyadii hirgelin lahaa dhaqan gelin lahaa xabad joojinta ciidamadana kala qaadi lahaa waxaan aad iyo aad u rajeynayaa guddiyadaasi kolley xilkasnimo iyo garaad iyo firfircooni iyo garasho ay leeyihiin ayaa lagu soo xulay inay arrintaa iyada ah oo ay furaha u ah nabadda iyo asiloonida inay ka shaqeeyaan eh, si isku dhaf ah oo midaysan ay u shaqeeyaan si daacadnimo iyo ilaahinimona ay u shaqeeyaan insha allahu tacaala eh, waxaan rajaynayaa fidnadan iyo dhibaatadan inaysan dib dambe noogu soo laaban Eh, annago annagoo idinla marka xaqiiqada laga hadlayo waa ceebaysanahay runtii laga bilaabo aniga iyo saaxiibkaiyo cabdiweli iyo inteena kaleba waa ceebaysannahay ceebtaasi sidaan iskaga mayri lahayd magaaladaasoo nabad aho walaal lagu wada yahay oo lagu wada dhaqmo aan usoo saari lahayd ayaa dhammaanteena looga baahan yahay Eh, haddaan nahay reer mudug soomaaliya oo dhan in- inaan hogaaminina laga sugaya haddaan hal magaalo aan hogaamin weynin oo hal magaalo aan nabad kusoo dabaali weynin hadda ceebaa noo taala ceebtaasi marka waa inaan iska dhaqnaa magaaladani iyo rabshadeeda intaan ka jeysan soomaaliya iyo isku keenkeeda iyo mideynteeda inaan u jeysan annagoo garbaha iyo gacmaha ishaysan ayaana looga baahan yahay kolley waa hubaa aniga waa iga daacad walaalkii cabdiwelin waa ka daacad intiina kale ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaake ayaa isna goobta kaga dhawaaqay liiska siddeed iyo toban xubnood oo kasoo kala jeeda puntland iyo galmudug kuwaasi oo ka shaqaynaya ammaanka magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan ammaanka bismillahi raxmaan raxiim waxaan halka isugu nimid inaan kasii ambaqaadno shalay meeshii aan joognay ballantiina lahaa ee in laba guddi lasoo sameeyey halka labada guddi lasugu keeno ay ka howlgalaan xabajoojinta iyo ciidanka kala qaadistiisa inta laga balamayo shirka haddii lahadaa soo socda mar waxaan rabaa inaan siiyo waxilaasha ee ay soo jeediyaan kadibna markaas aanu iyo dadka walaalaha ee degan magaalada gaalkacyo in ay si nabada ku noolaadaan in dadkii qaxay dib ugu soo noqdo dagaalkooda in dowladka ahaan labada dowlad goboleed iyo annaga dowlad dhex ahaan aan ka qabanno waxaan ka qaban karno dadkaas socdintooda hadii la yidhahdo ummadda xoogaa walaac ayaa ku jira sana waa aragnay ah heshiis kastaa haddii la gaaro inay haddana wax ka soo noqonayaan marka waxaa rabaa runtii inaan marka kan aan iska saarno mas-uuliyad gaar ah in arrintan aysan soo noqon haddii la yidhaahdo in xaafadaba aysan dhicin labada guddi ee hadda lasoo gudbiyayaan akrin doonana inay noqdaan guddiyo runtii aada uga howlgala xabajoojinta iyo nabadeynta dagaalka si joogta ah uga shaqeeyaan haddii la yidhaahdo waana rajaynaya kalsoonida inay soo noqoto dadka iyo dagaalkan ummadda walaalaha ee degan waxaan hadda akrinayaa eh, sagaal qofood ee soo jeedisay dowladda dowlad goboleedka galmudug waxay kale yihiin cabdisawad nuur guuleed oo noqon doona gudoomiyaha guddiga dhinacan cabdirashiid xaashi cabtan xirsi yuusuf bari suldaan cabdinaasir jaamacaseed cabdikariim sheekh axmed xasan faarax barre cabdicasiis cabdulaahi cabdi cabdi jaamac cabdulle iyo cabdinaasir cabdi faarax sagaalkaas qofood waxaa soo gudbiyey galmudug haddana waxaan akrinayaa sagaalkii soo gudbisay puntland waxaa ugu horeeya xasan maxamed khaliif waa gudoomiyaha gobolka mudug gudoomiye janaal muxidiin axmed muuse gaashaanlo sare cabduul warsawe cismaan caaqil cabdi diire guy guye caaqil xuseen gurey maxamed xise sheekh cabshir cabdiraxmaan yuusuf ganacsade maxamed quute ganacsade cabdulaahi aadan gaas maxamuud yaasiin tumey gudoomiyaha degmada gaalkacyo intaas sagaalkaasna waxaa soo gudbiyey puntland siddeed iyo tobankaas qofood waxay noqon doonaan guddiga loo saaray inay ka shaqeeyaan arrintan xabajoojinta iyo nabadeynta degaanka waxaan rajeynayaa inay ku guulaystaan haddii la yidhahdo inay ka howlgalaan waa muhiim waxa weeye in aad idan marna niyad jabin ka shaqaysaan nabad in la helo weeye degaankan waa degaan lagu hamweyn yahay waa degaan kala baladalka waa degaan runtii noqon kara maanta soomaali meesha ay yacni wax weyn ka qabata dhaqaale ahaan iyo amni ahaan marka saameyn badan oo dadku waa ku leeyihiin labada madaxweyne waa ugu mahadcelinaya waxaana u jeedinayaa runtii oo aan bogaadinaya shaafici cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo
hagaag madaxweynihii hore ee puntland jarnaal maxamuud muuse xirsi oo loo yaqaan cabda muuse ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii hordhac ahaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi mudug cadda muuse ayaa waxa uu ku baaqay in laga shaqeeyo nabad ka dhalata magaalada gaalkacyo
بسم الله الرحمن الرحيم آه وعن عامين وحبدا جوغي مقالة قال كعيو آه اسمه مركبة بسي قلب مدوك آه مدحويني أهري كيميكو كل رق وذا صاحبة بانو أهين ووذا شقين جرني قوان بانو قاري جرني قوان كاسو أي عاد وغا شقين جرين beelaha degan labada dhinacba oo odayaal waxgarada iyo dad go-aan leh oo ka adag shaqadooda ka adag ama heshiisay galaan aan weligood ka bixin ayay ahayd hal kasta waa heli jirnay dhibaato hadday dhacdo annaguna waa soo celin jirnay ninka xaggayaga dhibaato ka sameeya ayaguna waa soo celin jireen ciidanku waa wada shaqayn jiray annagu waa isu imaan jirnay anigu meel la arkaan mari jiray waa tegi jiray wax brobleema ma jirin laakiin intii hadda oo dambe oo dhan waa la socday inkastoo aan bannaanka jiray waa la socday si fiican baana ula socday dadkiiba inay gadoomeen baan u malaynayaa maxaa jira waxaa ila yaable labada madaxweynoo imaaraadkan jooga hadda heshiis fiican baa la galay wax la algalay aan xallin karin mashaakilka dowladda oo ay nin la arko oo dowladdu xakumo uusan xakumi karin waa nasiib darro jirta midda labaad waa buunbuunis badan ayaa laga samaynayaa dagaaladaas nin la arko mid la arkoba waa faanaya waxaas adeer dagaal wax lagu faano ma ahan nabadgelyaa la rabaa nin wax nin ka qaadi karaana ma jira hadal weeye waxa aan maqlayno hadda la leeyahay meelo badan laga wado oo laga buufinayo oo laga shaqaynayo xumaatada dadka wada degan ayaa dan waxay ugu jirtaa inay nabad iyo wanaag ku noolaadaan haddana maanta wixii aan maqalnay waa ku faraxsannahay laakiin ma aqaan say ku hergeli doonto maxaa jira maalin la arko seebay u dhici kartaa intii go'aan la gaaray heshiis la gaaray misena xabaddii subaxdii bilaabanayso waa nasiib darro waxaan leeyahay mudug oo dhan ama zoonadaas oo dhan puntland iyo galmudug ayagaa dan isugu jirtaa inay heshiiyaan meel kasta wada jeestaan magaalada sideedii ay dhaqaalaheedu isku xirnaa ay looga shaqeeyo waxaan rajaynayaa hadda kismaayaa la aadayaa oo kismaayo maxaa u aadayseen waa taad ku xallin jirteen xamar lagu hallin jiray gaalkacyo ama tuulooyinka u dhow aaway odayaashii labada reer reeraha u badan labadaba aawaye waa nasiib darra waxa socda marka anigu waxaan kula talinayaa dadka dan waxay reer mudug iyo puntland iyo galmudugow idinkaa dan isla leh heshiiya oo meel kasta wada jeenta maalin la arkaba nin anigu aan labada dhinac aqaan baa dhimanaya maxay ku dhinteen lama yaqaan waxaa la yidhi maxjar iyo meel baa le haddii la dhiso waa labadooda ay ku isticmaalaan maxaa dhib keenaya marka anigu waxaan idinkula talinayaa inaad heshiisaan waana ku farxay maantay barlamano inaad heshiisaan laakiin meesha aad leedahin kismaayo iyo xamar iyo idinkaa dan isugu jirtaayo heshiiya faamantiin
kaasina waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee puntland jenaraal maxamuud muuse xirsi cadda muuse hagaag isla wararka magaalada gaalkacyo ayaan ku guda jirnaa barnaamijka dhegaysanaysaan waa caawiye daljir waxaana uu idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso nabadoon yaasiin cabdisamed waxa uu ka mid yahay guddi nabadoonaha oo ka kooban lix iyo labaatan xubnood oo dhowaan loo magacaabay matalaada wadahadallada nabadeed ee gobolka mudug waxaana uu faahfaahin uu ka bixinayaa guddi ahaan waxa qorshahooda uu yahay iyo sida ay la tahay in lagu saleeyo wadahadallada magaalada gaalkacyo haddaba nabadoonka waxaa hadalladiisii ka mid ahaa sida tan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan shacabka reer puntland iyo guud ahaan gobolka mudugba intaa kadib haddaan warbixin kooban kaa siiyo guddigii wadaxaajoodka dhanka puntland wadaxaajoodka xaaladda gaalkacyo guddigu maalmahan oo dhan shirar buu lahaa meel fiican baana waxu marayaan wuxuu diyaarsaday dacwadihiisii iyo dukumentigiisii iyo wixii uu wadaxaajoodka ku geli lahaa sidaad la socotid guddigan waxaa qabtay isimada gobolka mudug ee dhinaca puntland iyo maamulka puntland oo wasiiradii xilliga ee joogay waa guddi loo xulay in ay wadaxaajoodka magaalada gaalkacyo degmada gaalkacyo dadku waxay kala waxay isku khaldaan degmada iyo gobolka degmada gaalkacyo inay wadaxaajoodkeeda galaan oo nimankan deriska aynu nahay oo walaalaheen dhinacooda iyadana in laga helo sidaasoo kale waxa ay leeyihiin inaysan xabadla aan lagu raadin wadaxaajood la isugu yimaado miis dushii la wada fadhiisto wixii qolo walba ay yeelatana ay qaadato arrintaas waxaanu caddaynaynaa oo shacabka reer puntlandna u caddaynaynaa inaan walwal jirin difaacu dowladda iyo shacabba waa loo midaysan yahay waynuna ka warqabnaa haddeer weeraradii iyo hajuumiyadii lagu soo qaaday puntland in ciidamada iyo shacabba la iska caabiyey ciidankii iyo shacabkiina sidiisii bay difaaca ugu jiraan weliba waxaanu ku talinaynaa haddaan la soo daandaansan oo la xabadayn inay xurmeeyaan xabad joojinta dhinaceena dhinaca kalena waxaan leenahay ninbaa wuxuu yidhi waxaadan huri doonin haddeer inaa yeeshay ayaa ka hagaagsan gaalkacyo dadka deegaanka u ah gobolka mudug degmada gaalkacyo dadka ku wada noolay inay iyagu dantooda ka wada hadlaan la huri mayo waxaanu odhanaynaa walaalahayo soo dhowaada waxaa la yidhaahdaa haddii gacantaada midig lagugu qabsado waa laga garbaxaa garbax baanu annagu diyaaruna inaannu garbaxno oo haddii wax nala jiraanna wixii nala jira markay nagu sugnaadaan aanu dhiibno hadday wax naga maqan yihiinna waxa naga maqan aanu si nabadgelyaa ku helno iyadaannu diyaar u nahay waa u diyaargarownay guddigii baanu dhisannay dowladii shacabba waa isku waafaqsannahay kor baanu u nidhi hoos baanu u nidhi galmudug wax la yidhaahdo oo wadaxaajood halkan ka gelaya ma jira gaalkacyo ninkii deggan ama wax ku sheeganaya yaa lagala hadlaya shalay waxaa hadlay nin hayb ahaan beesha daarooda gaar ahaanna mareexaana oo yidhi wasiir baana wuxuu ka hadlay fadhigii shalay haddee waxaan u qaadannay inay hadalka kari waayeen oo dhihi waayeen oo wixii ku aadanaa aysan maanta karin sacad inuusan karin oo ay yidhaahdeen war adigu noo hadal marka ninkaa hadalkiisu eed naga gelin mayo walaalahayo mareexaan waxaanu u aragnaa mareexaan inaysan dagaalkan qayb ka ahayn dhimashada iyo dhaawaca dhacay inaysan wax ka geysanayo burburkiiyo gaalkacyo duqaynteedii inay walaalaha yihiin oo nala deegaan yihiin oo nala dhalasho yihiin haddee ninkaa waxaanu u aragnaa nin la soo kiraystay inuu yahay intaa isaga u dhaafi mayno waxaan marka rabnaa inaan u sheegno beesha sacad degmada gaalkacyaa lagu wada hadlaya caalamka hadda goobjoogga inoo ah oo beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo ciddii kale oo soomaaliyana waxaanu ku soo dhowaynaynaa meel fagaaro ah oo weliba barnaamijyadeedu leef yihiin iyo doodaha baxaya oo cid walibaa aragto inaannu waxaanu wax ku leennahayna la nimaanay iyana ay la yimaadaan ciddii muddacaysaana halkaa ay ka muddacdo aan wax qarsoodiihi imaan hadday walaalahayo kartidaa leeyihiin wax xaqooda inay ku sheegtaan si nabada u sheegtaan hadday kartideed leeyihiin waxay wax ku sheegan lahaayeenna haysteen waxaanu leenahay geedaha fooda ha ku haynina imaada dadka dhimanayaa micnuu leeyahay burburku dhib buu leeyahay idinkana dan idinkuguma jirto annagana dan inooguma jirto annagu hadday dagaal noqotona dagaalka diyaar baanu una hadday nabad noqotona waxaanu rabnaa meel fagaaro ah oo caalamkao dhan og yahay oo cid walbaa arkayso inaannu ama wax ku yeelano ama wax ku weyno marka waxbaha gabanina imaada miiska imaada galmudug waxbaha ku gabanina duduble iyo saruur iyo abgaal gaalkacyo kala hadli mayno iyo degmada gaalkacyood hobyana layskuma haysto waxaa soo haray safarka buurtinle ee baalka la yidhaahdo kismaayo ra-iisul wasaarahana shalay waa kala hadal madaxweynaha puntlandna waa u sheegay kismaayo waa magaaladayadii labaad dadkayagii baa degan waa deegaankayagii waxaa waa dadkii annagu haddaannu khaldanana qaban lahaa waxaannu ogol laha in naloo ka ergoodo intay yimaadaan oo ay arkaan waxa lagu wada hadlayo walaalahayo hadda inta eed u eed sheegtaan inay yidhaahdaan nala arka waa nanaga gardaranyay nimanka waxaanu ku gardarannahay in ay tusaan kadibna ayna qabtaan nimankii qabashada yada lahaa weeye waxa lagu wada hadlayaa waa gaalkacyo waa degmada gaalkacyo iyadaa wixii dhex yaallaan dadka wada hadli lahaa iyaday joogaan marmarsiiyo cimri dherer waxba tari mayo buurtilana lagu wada hadli mayo bandiiraleyna lagu wada hadli mayo waxaa lagu wada hadlayaa gaalkacyo dhexdeeda weeye waxaanu soo dhowaynaynaa in nabad laga wada hadlo oo la nabdo oo dhibta dalka laga daayo waa soo dhowaynaynaa waa ku celcelinaynaa haddii la waayo haddii la waayo waa ay imaan weydo haddee cabdikariim wuxuu yidhi maalin dhoweyd gaalkacyo laba maamul yeelan mayso waa inay meel madhaa gaalkacyo laba maamul inaysan yeelan waa la qabnaa horayna uma lahayn haddana yeelan mayso horay uma lahayn oo gaalkacyo xaafadda baraxle dowladdii ingiriiska iyo tii talyaaniga iyo tii lixdankii iyo tii maxamed siyaad barre afartaa maamuloo dalka soo maray saldhig tuug lagu xiro kama ay samayn hal qol oo tuug la soo qabtay lagu xiro wax ka weyn oo maslaxad caama ummadeeda iska daa qarankii sidaas ahaa iyo wixii dowlad soo maray gaalkacya degmada gaalkacya xuduud bay lahayd cid baa iska lahayd cid baa ka foodi jirtay barasaabku ka soo bixi jiray dhiinsigu ka soo bixi jiray maayarku ka soo bixi jiray odayaasheedu mushaarka ka qaadan jireen gaalkacya hadda ma dhalan dibna loo abuuri maye wixii ay ahaydoo horay ahaanaysaa walaalahayo waxay gaalkacyo ku sheeganayaan hadday hayaan iyo degmadeeda ahlan wasahlan haatuu burhaanukum miiska imaada xaqiinna dhacsada dooda waagii inta wax yeelitaan laydiin diida gardarrada annagaa yeelanaynee soo dhowaada waxba geedaha fooda ha ku haynina galmudugiya ha ku daba kallaabanina iyo federaale imaada miiska asalaamu calaykum
kaasina waxa uu ahaa nabadoon yaasiin cabdisamed oo ka mid ah guddi nabadoonaha oo ka kooban lix iyo labaatan xubnood oo dhowaan loo magacaabay matalaadda wadahadallada nabadeed ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi mudug haatana garowe wejigii labaad ee doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee u matalaya puntland baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada garowe caasimada puntland waxaana doorashadaasi ku soo baxay ilaa iyo xildhibaano gaaraya lix xildhibaan warbixin warkaasi ku saabsan waxaa inoo haya waryaheena cabdixakiin xuseen xasan oo kulankaasi ka qayb galay maanta oo bishu ahay saddex iyo tobanka bisha nofembar waxaa mar kale la guda galay wejigii labaad ee doorashada xubnaha aqalka hoose ee puntland uga mid noqonaya baarlamanka dowladda federaalka tartanka maanta dhacay ayaa lagu waday inay soo baxaan toddoba kursi balse waxaa soo baxay ilaa hadda lix kursi kursiga haray ayay guddigu sheegeen inay dib ka shaacin doonaan wakhtiga lagu tartami doono doorashadan oo ahayd mid jawi wanaagsan ku socotay waxaa kursigii maanta u horreeyey ku tartamay doktor sakariye maxamed xaaji iyo mukhtaar cabdirasaaq yuusuf waxaana kursigaasi codad haldheeri ah ku guulaystay doktor sakariye maxamed xaaji oo helay codad gaaraya soddon iyo laba cod halka musharaxii la tartamayay uu helay sagaal iyo toban cod doorashadan oo maanta ka duwaneed kuwii hore maadaama ay ku tartamayeen kuraas khaasa haweenka ayaa waxaa soo baxay laba haweena oo kale ah sacdiye carays ciise oo awal horey u soo noqotay mudane baarlamaan iyo siciide maxamed xasan oo la tartantay laba gabdhood kuna guulaysatay codad gaaraya afartan iyo saddex cod doorashadu maanta waxay ka socotay laba meelood oo kale ah jaamacadda bariga afrika iyo jaamacadda b s u waxaana b s u lagu doortay laba mudane oo keliya waxaana xusid mudan in mid ka mida labadaasi xubnood ee cusub uu ku guulaystay dhammaan dhammaan codadkii ergada maanta kursigaasi dooranaysay oo dhammayd konton iyo kow qof doktor sakariye maxamuud xaaji oo ka mid ah mudanayaasha maanta la doortay oo hadlay markii uu kursiga ku guulaystay waxa uu sheegay inuu xilka bulshadiisu ay saartay uu uga soo bixi doono sidii la rabay waa sida uu hadalka u dhigay waxaan mahad ballaaran soo jeedinayaa guddiga iyo dadka halkan ka shaqaynaya ee ay ka mid yihiin dhallinyarada hawsha haysa rag iyo dumar iyo muxuu ahayto saxaafadda iyo dadka kortumayaasha iyo ciidanka nabadgelyada ilaamida waxaad doorateen gobonnimadii baad gudnimo ka doorateen gobonnimaad doorateen dowladnimaad doorateen dowlad la-aan baadideen midnimo soomaaliyeed baad doorateen kafaraaro baadideen arrintaa macnaheedu waxa weeye xilka aada ii doorateen waxaan kaga shaqaynayaa intaas aada doorateen ee ah wanaagga cadaaladda nabadgelyada soomaalinimada dowladnimada waxaan rajaynayaa shacbiga soomaaliyeed sidaas aada yeesheen dhammaantood inay yeelaan ka waliba kontonkiini waxaad matalaysaan deel ka mid ah beelaha soomaaliya sidoo kalena soomaaliya oo dhan arrin ka dhacaysa wey xildhibaanada labada boqol iyo todobaatan iyo shanta ah waxa weeye madaxweynihii soomaaliya ayagaas mas-uulkaa dooranaya amana waa sadex waxaan rajaynayaa inay sidaas oo kale iyaguna u doortaan waxaan idii sheegayaa soomaalida maamulka wax laalinaysa oo aan iyoma jirto khibradayda iyo aqoontayda waxaan ku rajaynayaa inaan soomaaliya winkale ugu shaqeeyo aad iyo aad ugu jirto qaar ka mid a musharaxiintii maanta laga guulaystay oo iyana hadlay waxay sheegeen inay ku qanacsan yihiin natiijada ka soo baxday kuraastii ay ku tartamayeen anaga aamusharaf xawa cabdulaahi galaale waxaan u hambaleynayaa xildhibaanad siciida maxamed xasan waxaan leeyahay hambalyo xildhibaanadayada waan soo dhaweynayaa waana u hambalyeynayaa inay tahay gabadha koowaad ee dushaan kasoo baxday waan u hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa waxaan leeyahay sicida soo dhawow hambalyo idinkana waa mahadsantiin meel ma kala jirno wixii waa isku mid haddii la kala gulatagi ma jiro taas waxaa leeyahay hambalyo hambalyo baayo ma jirto asoogid sadexdeena sii daay mid ugu gulatagay labadiisa ma qudurto dadku hadday istiraan ama tartamaan qof un baa soo baxa waxaan leeyahay hambalyo walaal hambalyo hambalyo sadexdeeda sii baayaan
haddaba markii labada meelood ee doorashadu ay ka socotay ay soo dhammaatay ayaa waxaa raadiyo daljir la hadlay siciid qoosheel oo ka mid a guddiga doorashada dadban ee heer federaal wuxuuna ku dhawaaqay magacyada lixda mudane ee maanta soo baxay waxaana ka mid ahaa hadalkiisii sida tan jaabir maxamuud cabdille oo ku guulaystay labaiyo soddon dhibcood ka helay burhaan aadan cumar oo kow iyo konton helay saddex siciido sacdiye carays ciise oo heshay kob iyo soddon siciid xuseen ciid oo helay afartan iyo sideed iyo siciido maxamed xasan oo heshay afartan iyo saddex sakariya maxamuud xaaji oo isna helay labiiyo soddon wejiga labaad ee doorashada maanta dhacday ayaa waxay ku soo gebagabowday jawi wanaagsan waxaana maalmaha soo socda guddigu waxaana maalmaha uu soo socda guddigu uu shaacin doono guddiga doorashada dadban ay shaacin doonaan kuraasta dhiman iyo sida loogu tartami doono cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dib u eegis lagu samayn doono nidaamka federaalk soomaaliya dowladda ayaa waxay sheegtay inaan loo baahnayn in federaalka uu dhibaato uu ku keeno shacabka soomaaliyeed haddaba ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo arrimahaasi mar ka hadlaya ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa sideeda waxaan isu dhaynaa innaga federaal systemku dadku waa ku degayaa laakiin hadda haddii federaalkii uu xabad iyo xoogaa dhib keenayo inaan ayada xataa dib u fiirino wey haddii ilaa yidhaah waxaa loo baahan yahay meeshaan dadka kan heshiiskii disembar aan siixnay ayaan ku sheegnay saamaynta ay ku leeyihiin dalkan xasiloonideeda iyo dadaalka loogu jiro in soomaaliya lagu soo dawaalo nabad waarta marka runtii ayaan daraway waxa dhacay waa ka tacsiyanaynaa dadkii ku dhintoo dhan intii dhaawacantayna wixii dowlad federaal ahaan aan la qabanayna waa la qabanayna haddii la yidhahdo maanta waxaan kusoo koobaya waxa waye asaaska waa labadaas qodob meeshaan ma jiro ciidan saddexaad oo aan qofna kontroolin oo meesha wax ka samayn kara ciidamada hubka haysta waxa ay ka tirsan yihiin puntland iyo galmudug iyagana waxaa la rabaa runtii inay muujiyaan xakamayn buuxda meeshaan xabadda maysa isa ka dhicin kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke kubnaan qoys oo ka soo hayaamay in ka badan shan gobol ayaa ku sugan deegaano hoos yimaada magaalada buuhool ee xarunta gobolkaasi cayn kubnaankan qoys ayaa waxaa soo wajahday xaalad noloxumo taasi oo sababtay abaarta baaxadda weyn ee ka jirta deegaano badan oo ka tirsan puntland warbixin warkaasi ku saabsan waxaa istuudiyaha darjir ee magaalada buuholle inoogu diyaariyey guryaheena khadar cawil khadar kumanaan qoys oo ka soo hayaamay in ka badan shan gobol oo ku sugan deegaano hoos yimaada buuhoodle waxaa soo wajahay duruufo baahsan oo dhinaca nolosha ka saameeyey sida biyola'aan dadka iyo duunyada haysa caafimaadka oo liita iyo la'aanta cunto dadka ku filan dadka intooda badan waxay degan yihiin baadiyaha balliyada kulmiye balli uus iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga tuulada xadhaadhanka waxayna ka soo hayaameen gobollada sanaag togdheer sool iyo qaybo kale halka qaarkoodna ka yimaadeen kililka shanaad ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya hay-adda maxalliga ah ee soomaaliya ed society ee magaceeda loo soo gaabiyo saas xafiiskeeda buuhoodle oo ka duulaya baahida dhinacyada badan ah ee ka jirta deegaanadaasi ayaa gurmad u fidiyey qaar ka mid a dadka halkaasi ku dhibaataysan iyagoo oo geeyey kooxo caafimaad oo ka kooban shan kuwaasi oo daaweynaya nafaqa u samaynaya dadka sidoo kale carruurta tallaalaya gurmad biyood iyo dhar iyo timir ayaa sidoo kale la gaadhsiiyey dadkaasi waa kuwan howlwadeennada saas oo ka warbixinaya dhibaatada deegaanadaasi ka jirta iyo waxa ay qabteen waxaanu gurmadka abaaraha ugu nimi annagoo isku dhan xafiiska saas bahda caafimaadka ee gobolka buuhoodle tuulooyinka ah hagogane meygaagle qoriley kulmiye iyo ballawuus dad dayacan oona halkaa ugu nimid dabadeed waxaa halkaa hay-adda saas ay ugu qaybisay iyo bahda caafimaadkoo wada socda nafaqadii buskudiiqii biyihii timirtii dharkii iyo tallaalkiiba sidaa daraaddeed waxaan anigoo ah d m oga gobolka buuhoodle qaylan dhallaan u diraya xagga rabbi ilaah baa naxariis leh ilaahbaa ilaahu naxariistaada gaarkaa iyo taada goonidaaba ilaahu ugu shub dadkaa dhammaantayo naxariistaada noo shub ilaah baa wax deeqsiin kara qof biniaadmiyo qof biniaadmiyo waxma deeqsiin karo intaa haddaan dhaafo waxaan baaq qaylan dhallaana u dirayaa dhammaan hay-adooyinka masiibooyinka ka hortaga iyo deeqda kuwa deeqaha bixiyaba waxaa keliya oo gobolka caafimaadkiisa gacanta ku haysa hay-adda saas gobolkuna waa gobol baaxaddiisu aada u ballaaran tahay waxaa ku soo kordhay gobolka shan gobol gobolka togdheer gobolka sanaag gobolka sool iyo dowlad deegaanka soomaaliya ama kilifaif qofba suu yaqaano boqolkiiba boqolkiiba shan iyo afartan qoys ayaa soo korfuray deegaanka buuhoodle dadkii deganaa sidaa daraaddeed waxaan u soo gudbinaynaa in ay nafaqadarrada ciyaalka aanu halkaa ku aragnay ee maanta lixdii ilaa iyo saacaddan aan joogno ay maraysaa in uu noqdo dadka safiirkii konton iyo lix qof dad oodiba laba qof dadka moodadaydkina uu konton iyo lix noqdo dumarku wuxuu marayaa mawaagoodu lix iyo toban toddobiyo toban siddeed iyo toban wax ka badan ma leh sida dumarka uurkale iyo kuwa nuujinaya toddobiyo toban siddeed iyo toban horta ilaahayga subxaana wa tacaala qaniga qaadirkaabaa maaragtay kafayn kara waxaaf laga sheegi kara maaha arrinka kan waxaanu haddii aanu nahay shaqaalaha caafimaadka buuhoodle iyo hay-adda saas waxaanu codsanaynaa gurmad waxaanu ka codsanaynaa rabbi rabbiga qaniga qaadirka ee qofurraxiimka ah waxaa meeshan ka jira waxa weeyaan arrin af aan laga sheegi karin naagaha cabirkoodu uur kale wuxuu marayaa shan iyo toban toddobiyo toban lix iyo toban ayuu marayaa ilmaha yaryarkaa marka cabirka gacanta la saaro waxay marayaan koob iyo toban toban siddeed bal ilmo iminka hadda lagu leeyahay waa sad laba jir oo cabirkiisa markaad saarto gacanta saarto noqonaya ama toban ama toban iyo badh ama labiyo toban maraya dee waa arrin aad u adag biyo ma haystaan cunto ma haystaan waxaa intaa u daran dee dadkan waa dad soo guuray qaar ka midii waxay ka yimaadeen gobolka ugu shisheeye ceerigaabay ka yimaadeen sanaag qaar waxay ka yimaadeen sool qaar waxay ka yimaadeen togdheer qaar waxay ka yimaadeen kililka shanaad qaar waa deegaankii buuhoodle marka masiibada rabbaaniga ah waxaan odhan lahaa waxaan leeyahay allaha awoodda le baa badbaadin kara laakiin gurmad baynu u baahanna gurmad weyn baa loo baahan yahy assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mas-uuliyiinta saas ayaa sheegay in gurmadka deegaanadaasi gaaray iyo baahida jirta aysan isu dhigmin iyagoo baaq u soo jeediyey cid kasta oo gacan ka geysan karta dhibaatada taagan sida ay sheegaysa madaxa xafiiska saas ee buuhoodle mulga doolaal awalan ilaahay baa mahad leh waxaan u soo gurmanay dadkan aad arkaysaana dhibaataysan haddii aanu nahay xafiiska saas soomaaliya aid society ee buuhoodle ee fadhigoodu yahay magaalada hargeysa waxaanu ka codsanaynaa ummadda islaamka ah meel kastay joogto inay dadkaa dhibaataysan ee islaamkaa soo caawiyaan wixii ay heli karayaan ee maxay ahaytay biyuhu ugu horreeyaan ay ku soo caawiyaan annagu wixii aanu heli karaynay maanta waanu keennay waxaanu u keennay biyihii caananiidoogii timirtii dharkii dhaxanta ay ka xidhanayeen allahuma salli calaa maxamed wixii daawadii wixii aanu heli karaynay awoodayaed ahayd waanu keennay waxaanu ka codsanaynaa wixii dee danaynaya dadka islaamka ah ee dhibaataysan inay gargaar deg dega u soo mariyaan haddii aynay halkan keeni karayn ay u soo mariyaan xafiiska iyaga saas qaar ka mid a dadkii gurmadka loo sameeyey oo ka soo hayaamay deegaano kala duursan gobolka ayaa ka mahad celiyey gurmadka loo fidiyey
isla wararka abaaraha ayaan ku guda jirnaa biyola'aan daran ayaa ka jirta deegaano hoos yimaada degmada beledhidin ee gobolka bari kadib markii abaarta ay saamaysay dadka iyo xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaanadaasi iyadoo muddo badan aan wax roob ah deegaanadaasi qaban qorshe ciise ibraahim iyo sidoo kale ibraahim yaasiin dalmar waxay ka mid yihiin dadka deegaanadaasi ku dhaqan waraysi ay siiyeen maanta raadiyo daljir ayaa waxay ku sheegeen in ay aada u liidato nolosha dadka iyo xoolo dhaqatada dhibaatadu ay ugu daran tahayna ay tahay biila'aanta haysata deegaanadaasi maxamuud cabdi ibraahim oo ku sugan xarunta daljir ayay u warrameen walaalanu hadda waxaan ku suganahay tuulin la yidhaaho tuur masaale oo ka tirsan deegaanka jaceyl ilaa iyo dhaadaar ilaa iyo meesha hadda kaala hadlaayo ilaa dhul baaxad badan wey oo cashaas wax ceerana ma laha wax roob oo guglihiina ma qaban xilligaa xilligii kusoo saakaroona xilligaas roobna ugu dambeeyey intaa intii ka dhacaysay booydo iyo dadku jeefkooda iyagoo wax laysku daberi jiray wixii hadda dadkii way soo hartay xoolihii wax waa tageen wixii dabalulisa maanta dadkii baan la yaabanahay waa garta marka sidee hadda deegaanka abaarta ay uga jirtaa bal haddii aad sawir guud naga siiso
deegaanka abaartu waxay uga jirtaa waa beeraan wax ceer oo eeleedahana ma jirto tan caangaan la yidhaahdo ilaa saddex boqol oo kilomitr noo jira iyo ceel darjaan la yidhaahdo oo ilaa toddoba boqol oo kilomitr noo jira ka meelahaas ha booyadu haddii aad waxay ku maqan tahay aduu afar iyo labaatan saac ninka uu yeel gaarida uu yeel kun adigu har jira meelahaasu kaga soo qaadaa dadku waali hore jaabkooda la iska dambeli jiray oo waxaas la jafan jiray maanta waa adkaato xataa ceelashii dee waa ceel beeryar weli afar degan hadday ka soo galeen waxaa laga yaaba maantoo kale haddaad timaadid inaad saad u taagan tahay beenoo ka hesho waa garta hadda maxay dadku ku nool yihiin dadku hadda xaalkii xaal aduu hadda badlagama dhigo laakiin saacadaha u soo fadil lagu soo haya waan u badnaynaa dadka naxanaad wax kale maaha marka waxaan sidaasaan inoobaysiinay oo dadka dalka u dhashay oo iyo dawladda iyo dadka ganacsatada iyo dadkaa in loo soo gurmado ilaahay dartii wixii la tari karo haraadkaas halista ugu jira waxyaala wadanka yaalna ma jiro waa garta dhanka xoolihii ka waran dhanka xoolihii wax waa tageen dadkiina haddii dhalintoodiiba hadda ilaha iyo xilligan kuu sheegay waa biyo loo dhaaminayay waxna waa joogaa oo dee waa wax haddeeda iska nooc maata ah waa garta marka biyaha fuusada imise ayay ku yimaadaan fuustadii waxay nagu timaadaa xawaali labaiyo toban doolar meelaha waa garta marka dadku ma awoodaan marka inay bixiyaan qarashkaas
dadku ma awoodaan si u awoodi karaan waxaan u awoodin way dhammaatay Eh, waxa weeye mana iman karto de dadka wadi warig beri ka horna waa laistaberi jira laakiin maanta way dhammaatay dadka waa la damoobayo waa adkaatay xagee dad baadiyo ari lahaayo arrimahoodana dhammaaday waa gartay marka deegaanka aad igala hadlayso waa deegaan sidee ah bal haddii dadka aan garanayn aad u faahfaahin ka siiso
dadka aan garanayn deegaankan waa deegaan waxa weeye aniga hadda eh, magacayga waa saan u maleynayaa odayaal kale oo professor hadda ila joogana waan kuu dhiibayaa Eh, dhaladka deegaan hawshiisa iyo maxaa qaadeedaas laakiin arba- eh, warbicinta abaarta iyo hawsheeda aan ka- anigu kuu faahfaahin marka deegaanka faahfaahintiisa ninkaan ku helay odaygaan kuu dhiibaya waxaad iga warataa bal abaarta iyo sida deegaanka aad iminka ku sugan tahay ay uga jirto aan kala mayna waxa weeye eh, tirada la yidhahdo timisaare Eh, muxuu ahaa nin lagu yaqaano waa xaruntii eh, reerka Eh, muxuu ahaa eh, loo waxa lagu dhameeyey labadii kun iyo iyo- iyo shan iyo tobanka bishii sagaalaad baa nagu dhamaysay Eh, wixii ka dhameeyey anigu reer maana helin Eh, dal- eh, dowladana waxa weeye eh, muxuu ahaa eh, caalamkao dhan wixii abaarta ka dhacay waa looga yahay Eh, dadkii xoolo waa dhamaadeen dadkii waa lasoo daadguriyey Eh, qaar waxa la keenay boosaas waa waa ogyihiin waa- mas-uuliyiinta waa ogyihiin Eh, muxuu ahaa dowladda waa ogtahay waa u sheegnay laakiin waa iska dhiga karaysaa waxa iyagu iska dhiga karayaan way ogyihiin waa la socdaanay waa magaran waa gartay marka dadka hadda xaaladooda maxay ku dambaysaa marka maxayse ku dambayn kartaa saacadaha soo socda
hadda laba sano saddex sano dadkii xoolaa gadan jiray Eh, bar hore lagama gadin xarin lagama gadin gel lagama gadin dadkii xaaladoodaaba maxaa eh, waa ku dhowdahay maxaa ayaaba ayaaba hata loo wargalayo waxba keenay waa gartay maxay noloshooda ku tiirsanayd waa garta marka eh, xoolaha ugu daran ee xilligan ee liita iyo weliba dadkuba xaggee biyo ayay ka helaan waa gartay
dowladana way og tahay federaalku waa og yahay dowlad waa og tahay hay-adi way og yihiin nin walba ismada waa loo sheegay dubaada waa loo sheegay dubaada iyo kulli hadda dadka ka dhacay maahanin ayagu doorashada la jeelaanin lacag bay doonteen ma garad waa garta marka hadda biyo waa hayshaan soo maha waa garta biyaha hadda iminka oo kale aad haysataan eh, waqti intee lag bay idiin hayn karaan waa garta abaartu sanad walba ay soo laalaabataa maxay tahay waxa eh, bulshada deegaanka oo kale iyagu abaaraha sida gaarka xilligan oo kale u saameysay ama ay u taabatay eh, ay qorshe ay ugu yeelan waayeen sidii eh, dhibaatada ka dhalanaysa oo kale loo yareeyo
Thank you.
wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda puntland ayaa caawa waxay ku dhawaaqday in maalinta beri ah oo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad sanadka laba kun iyo lix iyo toban shaqaalaha dowladda ay fasax yihiin sababo la xidhiira roobdoon guud oo maalinta beri ah ka dhici doonta deegaano badan oo ka mid ah puntland agaasimaha ayaa shacabka puntland ugu baaqay inay ka qayb qaataan ama ay ka qayb galaan roobdoonta maalinta beri ah la filayo in ay ka dhacdo deegaano badan oo ka mid ah puntland waxa uu baaqu u diray dadka ganacsatada ah ee xilliga roobdoonta ah shaqaysta isagoona shacabka ugu baaqay inay isugu soo baxaan meelaha roobdoonta wariyaheena cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan daljir garowe ayuu u warramay بسم الله الرحمن الرحيم إن عبد حكم ود ماسن تهاي مركا هore waa salaamaya maamulka iyo shaqaalaha idaacada daljir ee Puntland aan marka labaad waxaan leeyahay dhamaan shacabka Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan iclaanka nooca bixinaynaa waxa weeye sidaad la wada socotaan qof yar iyo qof weyn abaar xun baa Soomaaliya oo dhan ka jirta oo Ilaahay uu inaga saari karo taasna kulli waa midaynu gacmaheena ku kasbanay laakiin arrimaha loo baahan yahay inaynu samayno waxaa ka mid ah inaynu ilaahay barino oo si wada jira u barino innagoo qalbi cad wadanna oo is wada qalbisan isu uurufeeyow sidaa awgeed waxaanu ogeysiinaynaa meel ay joogaanba shaqaalaha puntland berrito in ay magaalooyinka waaweyn roobdoon loo bixi doono sidaa awgeed inaanay shaqa jirin maadaama innagu anay wasaaraddii shaqada iyo shaqaalaha cid kale wasaaradda shaqaalaha dowladda fasixi kartaana aanay jirin wasiirka cadaaladda hadduu ogeysiiska warbixiyey wuu ku mahadsan yahay oo wuxuu usoo galay wasiirka arrimaha diinta garsoorka iyo arrimaha diinta ku soo galay laakiin shaqaalaha fasaxooda puntland madaxda naga sarraysa marka laga yimaado ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka laga yimaado waxaa fasaxooda iskale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha marka anigoo afkoodii ku hadlaya berrito shaqaalaha puntland waa fasax waxaanuna codsanaynaa in la yimaado sideedda subaxnimo lagu soo diyaargaroobo magaalada garowe barxaddii lagu tukan jiray cid waliba halkay ku tukan jirtay ha aado barxadda garowe waa la isugu imanayaa iyadoo qalbi cad lala hor imanaya ilaahay gacmaha loo horsanayo waxaanu ka codsanaynaa oo ku celcelinaynaa ganacsatada magaalada oo la sheegay in badanoo horeoo barxadda loo baxay dukaamadooda iyo makhaayadahooda inay u furaayeen war roob waad u baahantihin waynu wada baahannahaye cid lagu jira ilaah baa oge war soo wada baxa aynu meesha isugu nimaadno ilaahay gacmaha u taaganno innagoo qalbigeennu cad yahay intaasaan codsanaynaa intaasaan ogeysiinaynaa idaacadda maamulkeeda iyo shaqaalaheedan aad iyo aad baan ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihin kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda puntland jibriil maxamed saalax guud ahaan dhegaystayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey barnaamijkii caawa iyo daljir oo idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya oo idiin soo saaray anigoo xasan haykala waxaana naga dhagaysanayseen efemada daljir ee soomaaliya ku tirsan iyo barta internetka ee radio daljir dcom intaan barnaamijka ka lamid ah aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo